إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal la beegsaday qaar ka mid a ciidamada shisheeye iyo kuwa maamul goboleedyada askar ka tirsan ciidamada ugandha ayaa ku dhaawacmay dagaal habeen hore ka dhacay degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose dagaal beeloodyo ka socday gobolka sool oo ay hurinayeen maamulada puntland iyo somalilan ayaa xal laga gaaray walaayada islaamiga ee galgaduud ayaa odayaasha saddex beelood kaga mahad celisay dadaal koodii ku aadanaa diyo ay kala qaateen qabaa'ilka dega hiiraan galgaduud iyo shabeellaha dhexe ciidamada dowladda federaalka ah ayaa dil iyo dhacba isugu daray wiil ku shaqaysanayay mootobajaaj arrintaas oo ay ka hadleen ehelada wiilka kumanaan qaxooti itoobiyaan ah ayaa gaaray waddanka suudaan kuwaas oo ku barakacay dagaalka ka socda waddanka itoobiya weerar ayaa lagu qaaday ciidamada turkiga ee dullaanka ku jooga waddanka ciraaq iyadoona xukuumadda ankara ay qiratay khasaare ka soo gaaray weerarkaasi إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal la beegsaday qaar ka mid a ciidamada shisheeye iyo kuwa maamul goboleedyada warkaas iyo war kaloo ku aadan askar ka tirsan ciidamada ugandha oo ku dhaawacmay dagaal habeen hore ka dhacay degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose waxaa soo jeedinaya wariye cabdulaahi soomaali ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay dagaal saf ballaarana waxay ku qaadeen ciidamada itoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ee ku sugan magaalada waajid ee gobolka bakool diryaanka hubka la isweydaarsanayo oo ahaa mid aad u culus ayaa halkaasi laga maqlayay ciidamada itoobiyaanka iyo kuwa kale ee ku safka ayaa waxaa dhufiisyadooda ugu tegaysay rasaasi ay soo ridayeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday dagaalkan wuxuu daba socdaa dagaallo habeenadii tagay ka dhacay waajid oo lagu qaaday ciidamada itoobiyaanka ee halkaasi ku sugan gesa kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxay dagaal ku qaadeen ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan magaalada afmadow ee gobolka jubbada hoose jihooyin kala duwan ayaa laga weeraray ciidanka maamulka jubbaland ciidamada halkaasi ku sugan ee la weeraray waxay garab iyo gaashaanba u yihiin ciidanka etoobiya oo qaarkood afmadow ay fariisamo ku leeyihiin geesta kale faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan madaafiic lagu garaacay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug ku sugan gobolka mudug iyo weerar habeen hore lagu qaaday ciidamada uganda ee ku sugan degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose dhanka mudug ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay sideed kalena waa ay ku dhaawacmeen markii madaafiic lagu garaacay saldhig ciidamada maamulka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ay ka sameysteen duleedka deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug halkaa oo dhowaan ay duulaan ku yimaadeen weeraro kala duwanna ay horey ugula kulmeen askarta dhaawacyadu gaareen ayaa la sheegay inay garaab yihiin amaba xaaladooda ay aada u liidato dhanka gobolka shabeellaha hoose ugu yaraantii saddex askari oo ugandheys ayaa waxaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen dagaal habeen hore ka dhacay qoryooley dagaalka ayaa wuxuu ahaa mid culus oo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay la beegsadeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa ugandha ee halkaasi fariisimaha ku leh shalay diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah ayaa waxay kasoo cagadhigatay saldhigga ciidamada ugandha halkaasi ay ku leeyihiin waxaanay qaaday dhaawacyada oo ahaa kuwa aada u liita si loogu daweeyo xarumaha caafimaadka ee ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin magaalada muqdisho amase haddii xaaladooda cuslaato dibadda loogu sii qaado dagaal beelido ka socday gobolka sool oo ay hurinayeen maamulada puntland iyo somalilan ayaa xal laga gaaray sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo maxamed ciise colaad beeleedyo ka socday gobolka sool in muddo ah ayaa waxaa lagu guulaystay in xal la dhexdhigo odayaal ayaa ku baxay colaadan oo u dhexaysay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolka sool colaadan ayaa waxaa hurinayay oo hubka isugu dhiibayay maamulada puntland iyo somalilan odayaasha arrintan ku baxay ayaa sidan yidhi colaadan waxaa ku dhintay qodhib xoog lebay ku haysay bulshada waxaa colaadaha ee ka jira deegaamada s c salka u ah isku haynta labada maamul ee darisyada ee puntland iyo somalilan ay isku hayaan yaa mar walba waxay soo celcelisaa ama abuurtaa ama dhaqaalaba colaada halkan ee baha khayr ee maanta la dawaynayo dadka isdilaya waa dadka deegaanka waa run soomaaliya waxaa ragaadiyey colaado meel kastoo colaadi ka jirto oo ay u horayso tan dhabardalool iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba waxaan leenahay aynu ka waantowno inta badan maamulada ku daaban shisheeyaha dalka kusoo duulay ayaa abuura xiisad colaadeed oo la xiriira dagaal beeleedyo iyo waxa la midka ah wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa odayaasha saddex beelood uga mahad celisay dadaalkoodii ay ku bixiyeen dii ay kala qaateen qabaa'ilka degahiiraan galgaduud iyo shabeellada dhexe faahfaahin ku aadan maxamed cali ayaa soo jeedinaya isagoo ka hadlayay munaasabaday diyo ku kala qaadanayeen qaar ka mida beelaha dega wilaayaadka islaamiga ee hiiraan galgaduud iyo shabeellaha dhexe ayuu waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid odayaasha uga mahad celiyey juhdiga ay u soo mareen sidii ay diyada u kala qaadan lahaayeen beelaha waxaan u mahad celinaynaa odayaasha saddexda beelood oo saddexda walaayo ka kala socda ee waxaan leenahay ayagana jazaahum allahu khayran hoosha dheer ay soo qabteen oo intaan hadda meesha laga kala qaadanayo xuquuq ah hore ayaa loo xukumay maxkamadaha islaamiga ay u xukumeen kadibna wakhti iyo muddo ayaa la kala qaatay oo wakhti shaqo ah wakhtigaas dheer waa ay soo shaqeeyeen wixii laga ballamay oo maxaakiimta ay xukumeen si ay loo fuliyo ee wakhtigaas dheer iyo juh- juhdigaasi badan ilaa maanta aan maaragtay goobjoog u nahay ama shaahid u nahay wixii laga ballamay in la kala qaado oo dadkii xuquuqda iska lahaa wakiilka ay ka ahayaan ay u qaadayaan ayagan waxaan leenahay juhdigiinna dadaalkiina miisaankiina aakhara ilaahay idinka saaro idinka kabo waa dadaasheen waxaad ka shaqaynayseen waa u adeegid iyo khidmada diinta islaamka wax kale ma aha sidoo kale waxa uu odayaasha ku booriyey inay ka hortagaan damacyada ay shisheeyaha iyo kuwa la jira ka leeyihiin bulshada muslimka ah insha allahu tacaala codowgii ilaahay subxaana wa tacaala ummadda ku soo salliday tadlixiyaad badan iyo juhdi badan kadib maanta waxaad og tihiin inuu sii daciifayo in maaragtay ka baxaayo meelo badan caalamulislaami oo jihaad ku socdayna sida afghanistaan oo kale kasii dhaqaajiyey soomaaliyana sidaasoo kale uu yahay waxay rabaa marka mar walba dab ay soo shidaana dabkaas in la damiyo oo laga hortago oo meel walba markaa maaragtay aan ka howlgalno jaanib siyaasi hadday tahay oo maaragtay dhankaas aan ka hadlayno odayaashii afkooda ay ka hadlaan dadka doonsaaraan dadka maaragtay mar walba barnaamij in loo soo sameeyo oo kadibna iskaga daadanayo dadkaasi inay maaragtay qaabkii loo hadli lahayn waa yaqaaniine laakiin in loo caqli celiyo waa arrin waajiba saaran anta xabadda wadaton xabadda aan uga hortagno insha allahu tacaala kelimadan ayaa waxa uu waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid ka jeediyey munaasabad ballaaran taasoo ay diyo ku kala qaadanayeen saddex beeloo walaalo ah kuwaasoo kala dega wilaayaadka hiiraan galgaduud iyo shabeellaha dhexe ciidamada dowladda federaalka ayaa dil iyo dhacba isugu daray wiil ku shaqaysta mootobajaaj arrinkaas oo ay ka hadleen ehelada wiilka la dilay waxaa magaalada muqdisho kusoo badanaya falalka argagaxa leh ee ay dadka shacabka kula kacayaan ciidamada dowladda federaalka ee shisheeyaha ku daaban dhowaan wiil ka mid a dhallinyarada ku shaqaysata gaadiidka mootobajaajka ayaa lagu dilay saldhigga degmada howlwadaag kadib markii ay soo qabteen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaas oo si qarsoodi ah ugu dhex dilay saldhigga kadibna qaatay mootobajaajtii uu ku shaqaysanayay haddaba waxaa arrintan ka hadlay ehelada wiilka ay dileen ciidamada dowladda federaalka ah oo lagu magacaabi jiray cabdishakuur muxyidiin iyagoo si gaara ugu eedeeyey inuu wiilkooda dilay taliyaha saldhigga howlwadaag ninka lagu magacaabo najiib carab waa wax la yaab leh macnaha waa wax maskaxda bini aadamka ka weyn nin muxuu ahaa la dilay ee la caasay ee haddana hantidiisiioo lagu shaqaysanaa la arkay wax sharciga waafaqsan maaha anagaan anoo ku hadlayo magaca beesha karanle waxgaradkeeda aqoon-yahankeeda culamo udiinkeeda beeshu ay ku dhan tahay ay u joogto caqli iyo talo waxaa nagu dhacay arrin aan weli aan nagu dhicin qod ay ku dhacdana aanaa maqalba sababta ay tahay wiil shaqaysanayo oo bajaaj wato in inta lasoo qabto meel amni la keeno oo ku dhinto annagu xamar buuxno haddana la qaado ee la duugo wax la aqbali kara maaha in la helay niman bajaajkiisii isticmaalayo ku shaqaysanaayo ama iibinaayo waxay ujeedo kastaba hala ahaadeen gacanta ku haya markii ayagii la qabtana ay sheegeen inuu taliyaha saldhigga najiib carab uu u soo dhiibay ciidamada dowladda federaalka ayaa shaar dowladnimo ku dhibaateeya bulshada ku nool meelaha ay joogaan haba ugu sii darnaatee magaalada muqdisho kumanaan qaxooti etoobiyaan ah ayaa gaaray waddanka suudaan kuwaas oo ku barakacay dagaalada hadda ka socda waddanka etoobiya faahfaahin ku aadan maxamed aamiin ayaa soo jeedinaya tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu gobolka tigree ka qarxay dagaalka u dhexeeya jabhadda t b l f iyo xukuumadda etoobiya waxaa gudaha waddankaasi ka barakacay kumanaan ruux kuwaas oo u qaxay dhanka waddanka suudaan gobolka khadaafir ee xuduudda la leh itoobiya ayay buuxdhaafiyeen kumanaan itoobiyaan ah iyagoona ka guudbaxay xuduudda ay wadaagaan itoobiya iyo suudaan waxaana xusid mudan in ciidamada xabashida itoobiya ay ugaarsanayaan dadka barakacayaasha ah wakaaladda wararka ee dalka suudaan ayaa soo tegisay in shalay oo keliya ah saddex kun oo qaxooti ay kasoo barakaceen gobolka amxaara iyagoona kasoo tallaabay xuduudda labada dal soona gaaray tuulada taaya ee gobolka khadaafir oo dhaca bariga waddanka suudaan waxaana weli socda qaxootiga itoobiyaanka ah ee kusii qulqulaya gudaha waddanka suudaan tiradan ayaa ka dhigan tii ugu badneed oo ay hal maalin gudaheeda kasoo tallaabaan xuduudda ay wadaagaan labada dal tan iyo markii u bilowday dagaalka ka socda dalka itoobiya kaas oo bishii nofembar ee labada kun iyo labaatanka ay ciidamada xabashida itoobiya ay duulaan ku qaadeen maamulkii ka talinaya gobolka tigree dadka barakacaya ayaa waxay u badan yihiin qabiilka kuminta ee dega gobolka amxaara islamarkaana qayb ka ah dagaalka lagula jiro tigree xilli jabhadda t b l f ay ku gacan saraysay dagaaladii ugu dambeeyey ee dhacay dabayaaqadii sanadkii tegey in ka badan lixdan kun oo qaxooti oo tigree ah ayaa ku sugan xeryo qaxooti oo ku yaala gobolka khadaafir iyadoona ay dheer tahay kumanaan kale oo lagu qaabilay gobol ku yaala waddanka suudaan sida uu xaqiijiyey mas-uul ka tirsan waddanka suudaan waxayna ciidanka xabashida itoobiya rasaas ku fureen dad qaxooti ah iyagoona dilay askari ka tirsanaa xukuumadda suudaan kaas oo ka mid ahaa ciidankii ku sugnaa xuduudda xukuumadda suudaan ayaa dhankeeda ciidamo badan soo dhoobtay xuduudda si ay uga hortagaan ciidamada xabashida itoobiya ee halkaasi ku sugan xilli suudaan ay xirtay inta badan xuduudda tan iyo wixii ka dambeeyey dalkii askarigii ka tirsanaa ciidankeeda iyo afduub loo geystay saraakiil sare oo ka tirsanaa xukuumadda khartuum jabhadda t b l f ayaa horumaro ballaaran waxa ay ka wadaa gobolka tigree iyo deegaanada hoos yimaada iyadoona ciidamada xabashida itoobiya ay gaarsiiyeen khasaare xooggan waxaana weli dalka itoobiya ka taagan xaalad cakirnaan ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan weerar ayaa lagu qaaday ciidamada turkiga ee duulaanka ku jooga waddanka ciraaq iyadoo xukuumadda ankarana ay qaratay inuu khasaare ka soo gaaray weerarka lagu qaaday dowladda turkiga ayaa qaratay inuu khasaare ka soo gaaray weerar ciidamadeeda lagula eegtay waddanka ciraaq wasaaradda difaaca ee turkiga ayaa xaqiijisay in hal askari oo ka tirsan ciidamadeeda duulaanka ku jooga waddanka ciraaq lagu dilay weerar lala beegsaday ciidamadeeda kaas oo ka dhacay waqooyiga ciraaq bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu xaqiijiyey dhimashada askariga kaas oo ku dhintay weerar ay geysteen kooxda b k k oo ka dhacay mandiqada hagrog ee waqooyiga ciraaq kooxda b k k ayaa ku sugan deegaano dhaca buuraha waqooyi ee waddanka ciraaq iyagoo halkaa ka soo qaada weerar ka dhan ah ciidamada turkiga kuwaas oo ay ka geystaan gudaha waddanka warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa